madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka galmudug ayaa rajo weyn ka muujiyey inay hirgalaan dadaalada nabadeed ee maalmahan ka dhex socday labada maamul ee galmudug iyo puntland waxaa hadalkan uu jeediyey iyadoo labada madaxweyne ku-xigeen cabdixakiim xaaji cabdulaahi camey iyo maxamed xaashi carabey ay booqdeen dhulka miyiga ah si ay nabadaynta u gaarsiiyaan waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabey waxaana uu ugu horeyn weydiiyey safarka uu ku tegayo dhulka miyiga ah iyo ujeedadiisa
runtii sidaa la socotaba annaga muddan wiig hadda asbuuca ayaan waxaan wadnay nabadeynta gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo aageeda arinta ayada ah waxaa go-aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga sheegayo oo dadku marwalba isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyo la-aanta iyo coos la-aanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno runtii madaxweyne ku-xigeenka puntland oo ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagaa tegey annagana maantaan tagnay aageenna waxaan soo aragnay runtii waxyaabo badan oo saanfilay adigaba markhaati ka ahayd oo dad badan oo masaakiin oo reebaadiye ah oo dhibaataysan xoolo badan oo maarata biyo aan haysan meelo badan oo abaar ka jirto daran dadkii gaajo iyo maarata rafaad haysto daawo la-aan iyo dhib ka jiro deegaanadaas oo dhan runtii waxay wax aada looga naxo lalana murugoodo arintaas ayaa maarata inaan markhaatigeeda aan fulno ayaan ka mid ahay waxaan midoo kale dadku wacyigelinayna nabad in la qaatay ayaan u sheegayna dadka oo nabadaas maarata inay ka shaqeeyaan oo nabadda nagala shaqeeyaan waayo dadka annaga nabadda aan u qaadnay labadeena dhinacba maamulada aan kala matelayno waa labadaa dad waxaanan doonayna inaan gaarsiino baaqa nabadda runtiina waa gaarsiinay waxaana la dhihi karaa arrintaas waxayd arrin aad iyo aada guul u ah
wadahadaladii halkan ka dhacay qodobaa laga soo saaray sidaad xustay madaxweyne waxaa ka mid ah in la tago deegaanadii xal iyo dawama u tahay tagitaankiinii adiga madaxweyne ku-xigeenka puntland aad tagteen deegaanadii miyiga ahaa ee colaaduhu ay ka jireen
runtii waxaan isleeyahaa sababtoo ah haddiisan xal u ahayn maba aan aadi lahayn annaga xalka aan raadinayno waxay tahay dadka dhibka haysta oo ruuxooda inaan aragno aanan u sheegno nabadii muddo sagaashan cashaana in laisugu imaan doono looga wada hadli doono waxa jiroo dhanna maaragtay aan ugu baaqnay dadka inta aan hadda aragnayna runtii way nala qaateen waxaan rajaynaynaa inay wax dambe dhici doono ilaa idinkiis
kulamo hore u dhacay magaalada gaalkacyo oo madaxweynayaashii galmudug iyo puntland iyo odayaasha dhaqankuba ay isku arkayeen inkastoo goobjoogay ka ahaayeen beesha caalamka iyo dowladda federaalka xubno ka socday kulankiinan ma jirin cid garwadayniydii ahayd muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhici jiray iyo heshiisyadii la gaari jiray runtii kulamada hore iyo marar walba labadii jeero hore iyo madhowrka jeero hore isku yimaadeen madaxweyneyaasha labada maamul iyo beesha caalamka iyo dowladda federaalka waxay kusoo baxeen mar walba dagaalla meesha ka dhacaya dhib ka jiro laakiin haddeer waxaa la socotaa ayaamahan inay xaaladda rooneed inkastoo dileel ay jireen iyo aanooyin dhacayay marka annaga initiativkan waxaa iska lahaa labadeena madaxweyne ku-xigeen oo labada maamul kala matalaysay waxaana ka baaqnay dadku inay isku dhacaan saa awgeed ayaana u nimid meesha nabadiina ugu baaqnay dadka waxaan soo saarnay qodobo oo heshiis fiicana ka soo baxay waa awgeed maalmo dhaweed waxaan sameynay ciidamo boolis oo isku dhafa sida u shaqeyn lahaayeenoo loo dhammaystiri lahaa waxyaabihii aan ka wada hadalnay ka mid ahaayeen waxaan rajaynaynaa in waxaasoo dhan wax fiican ay noqdaan runtii gaalkacyo nabad noqoto waa soomaaliya oo nabad noqoto waxaa la socotaa colaadaha dhibka soomaaliya meelahay ka bilowdeen inay gaalkacyo ka mid tahay iyo mudug marka nabaddan waxaan rajeynaya inay meelahan ka bilowdaan runtii intaan deegaankan joogay hadda maalmahan waxaan ka bartay wax badan oona hore u aqoon waxaan ku arkay wax badan oo dad ku fikirayaan oona hore u arki jirin ama fikirkii aan ka qabay wax badan aan iga bedelmay waxaan rajeynayaa in waayo aragnimadaas aan dadka uga faa'iideyn doona haduu laa yihahdo mar walba qodobaa la gaaraa haddana ma meel maraan hadda qodobadiinan adiga madaxweyne ku-xigeenka puntland aad soo saarteen iyo odayaasha dhaqanka labada dhinacba meel marintooda yay tahay cidda mas-uuliyadeeda iskaleh
waxaan qabaa fikirkaa fikir ka duwan oo ah waxaan aaminsanahay mar walba in maaragtay waxaa lagu heshiiyo qaar badan oo ka mid ay fulaan sababta waxaa la socotaa inay fulayeen qodobo ay ka mid ahayn xabad joojintii in ciidamada meelo lagu kala celiyo la kala qaado waxaa la socotaa dhinacaana ciidanka inaan qaadnay ilaa iyo xerooyin magaalada banaankeeda aan uga dhisnay waxyaabo badanaa ka fulay heshiisyadii hore laakiin wax ciidamadii booliska isku dhafka inaan sameynay heshiisyadii hore ka mid ahayd waxyaabo badan laakiin waa dhiman yihiin waxaan isleeyahay heshiiskan wuu ka duwanaanaya kuwaas oo dhan waayo heshiiskan waxaa ka qayb ahaa siyaasiyiin keliya ma ahayn odayaasha dhaqanka labada dhinac dumarkii labada dhinac maamuladii labada dhinac degmooyinka gobolka ayaa qayb ka haddana talada ayaga ayaa u dhiibnay soona saari doona shaqadana sii wadi doona marka taasuu uga duwan yahay isleeyahay gaalkacyo laba sano dagaalla ka dhacayeen waxaa xiran wadadii halbowlaha oo ahayd magaalada gaalkacyo oo isu socodkii gaadiidka iyo dadkuba ay xaniban yihiin arintaa ma muddaa ka maamul ahaan iyo mas-uuliyad ahaan inaynan labadiina dhinac weli xil iska saarin
arrintaas waxaa ka mid a qodobadii hadda aan ka wada hadalnay oo runtii aan si toos uga wada hadalnay waxaana jirta wadada xiran in maaragtay ay jiraan ciidamo meelo kala joogo oo maaragtay ayagana wadooyin kaloo xiran oo dhinaca maaragtay taarroga iyo dheenkaas marka la aadaya markaan isla aragnay problemkii caqabadaha ka jira arrimahaas anigii madaxweyne ku-xigeenka waxaan isla garanay in arrintaas aan u dayno guddiga inay ka hadlaan kadibna maaragtay heshiiska dambe arrinteeda in lagu soo saaro aan go-aan ku gaarnay dhinacyada gobolka mudug wada degan deegaanadii aad tagteen iyo xaaladihii aad sida dhabtaa ugu kuur gasheen adinkoo qiimeynaya bulshada dareenkeeda iyo rabitaankooda maxay tahay fariinta aad u jeedin lahayd
runtii dadku waxay rabaan nabad nabadaana maaragtay loo wada baahan yahay nabadaan naasla noogale dagaal sidiisaba wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinto dadka waxaan dhihi lahaa reer gaalkaayood reer mudug inay nabadda ka shaqeeyaan nabadda taageeraan nabaddaa muhiima odayaasha labada dhinac iyo guddiyada aan sameynay waxaan kula dardaarmaa inay dadka nabadda u horseedaan waayo haddii gaalkacya nabad noqoto oo dadku wada noolaadaan waxaa imaanaya in magaalada horumarin loo sameeyo waxaa imaanaya ciidamo isku dhafa in la sameeyo waxaa naga go-an ciidamada aan sameyno booliska hadeer boqol kale inaan ku darno oo maaragtay laba boqol gaarsiino booliska waxaa kaloo naga go-an iyadana in maaragtay ciidamada daraawiish aan sameyno oo isku dhaf ayagana oo ilaa saddex boqola waxaa marka jiidaha iyo xuduudaha dhan in la ilaaliyo oo nabad maaragtay muxuu ahaa lagu wada dabaasho haddii nabad la helana gaalkacya horumari gaari iskuullada hal noqonaya caafimaadka hal noqonaya maamulka hal noqonaya waxa dhana hal noqonaya marka saas dadku inay u fikiraan kana shaqeeyaan ayaa la rabaa annaga galmudug ahaana arrintaa waan ballan qaadna wayna naga go-an tahay runtii puntlandna madaxdeeda nala joogtay madaxweyne ku-xigeenka ugu horreeya sidoo kale ah anayagan
maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq